saleere aad a umahadsan tahay maanta oo kaleeto waxay ku beegan tahay markii la khaarijiyey hogaamiyihii alqaacida osama bin laden laguna khaarijiyey wadankan bakistan magaalo la yidhaahdo awood abad oo boqol iyo labaatan kilometer waqooyi galbeed kaga beegan caasimada islamabad maanta oo kaleetana waxa ay ahayd arrin aan la filaynin in hogaamin noocaas oo aada loo doondoonaya inuu ku dhex inuu maxaa la yidhahdaa ku sugan yahay bakistan gudaheeda marka waxay ahayd arrin dunidana ka yaabsatay shacabka bakistan boqol kiiba lixdan iyo lixna ay aamini waayeen arrinkaas inuu yahay ama khaarijinta osama bin laden ama hogaamiyahaas inuu yahay arrin dhab ah marka hadleynta maanta markaan eegno aad baa loo hadal hayaa gaar ahaan jaamacaddan hadda aan joogno si gaara maraan xalay oo dhacshaynayna dhalinyarada soomaaliyeed waxay ahayd sheekada ama hadaleynta ugu ballaaran ay dhalinyarada loo dhex marayeen marka waxay ahayd arrin guud ahaan dalkaana aada looga hadalhayo gaar ahaan xerada ama jaamacaddan ku suganana aada looga hadalhayo waan gartay usaama markii la dilay waxaa xilkii hoggaanka ururka alqaacida la wareegay aymina dawahiri oo ah injineer dalka masar ka soo jeeda markaad eegto shantaas sane ee usama bin laden ka maqnaa hogaanka alqaacida ururkii xaaladiisu waa sidee gaar ahaan gobolka aad joogtaan
tan iyo markii la dilay usama bin laden xilkan uu la wareegay hogeenkiisii ah ahna maxaa la yidhahdaa la yidhaahdo waa ninka ugu ugu habboonaa xilligaasi in la doorto lana lana filayo inuu tawalin doono markii uu dhinto usama xilkaas ninka la yidhaahdo usama ayman dawahiri waxau la soo kulmay ima dawaahir marka doortay waxaa isbedelay gobolka aada u isku bedelay waxaa soo ifbaxay maxaa la yidhahdaa nimankan hadda nimanka magacii alqaacidada dhulka geliyey ee loo yaqaano dowladda islaamka ciraaq iyo sham oo ayas loo yaqaano sidoo kaleeto waxaa isbedel xogla ka dhacay maxaa la yidhahdaa kooxda sida dhow ay xiriir ku lahaayeen daalibaan ee ka arrimin jirtay ama ka dagaal xog leh ka samayn jirtay gudaha afghanistan waxaa geeriyooday hogaamihii daalibaan sidoo kaleeto waxaa dhowr jeer hogaamiyaal oo ay daalibaanta bakistan hogaamiyaal ka tirsanna la toogtay oo ay diyaarada maraykanka aan duuliyaha wadan ay toogteen isbedeladaas xoog leh iyo guud ahaan kooxda alqaacida ee saboodka ama taageerada ama ay heli jiraan inay kusoo diraan kooxaa shisheeye ah ama dagaalyahano jihaaddoon ah waxay ku wareegsadeen iminkana ku biireen kooxdan waan gartay ibrahim waxa la yidhi gurigii lagu dilay osama bin laden hadda dad dalxiisa ayaa la geeyayo waa loo daawasho taga arrintaa maxaa ka jira guriga si gaara ayaa iyo ciidamo u socdaan waa la tagaa laakiinse qaab waxaa lagu tagaa runtii qaab dalxiisa camal ayaa lagu sheegay waa guri markaad fiiriso guri simple ah hadda guri aan sidaas u weyneyn waa guri saddex dabaqa oo ku yaala meel bur meel bure ah waxaa ku dhow meel xera qaxooti ah marka shan sano kadib ciidamada maraykanka iyo guud ahaan dowladda maraykanka waxay ay ay diiradda u saarna markan sidii hogaamiyaha is abubakr bakdaadi ay u khaarijin lahaayeen marka madaxa si ayada mar waraysi siiyey warbaahintaas aan la weydiiyey waxa uu leeyahay dilka osama wuxuu door kaalin xogla ka ciyaaray yareyntii iyo awoodihii iyo magacii alqaacida in la waayo iminkana waxaan qorshaynaa u leeyahay inaan xoog saarno sidii aan u khaarijin lahayn hogaamiyaha is oo ah kooxda ugu xooga badan xilligan jaadoonka ah sidoo kaleeto kooxda ugu dhaqaalaha fara badan iminka waxaa laleeyahay dhowr dowlado afrikaan ayay ka dhaqaalo badan yihiin kooxdan is marka wayna ku fiday oo hadda waxayna naqdeenba global camal oo dunida dhan ay ku fiday waxay ka dagaalamaan soomaaliya hadda ayay markii ugu horreysa sheegteen inay weerar ka fuliyeen gaar ahaan burleyda golis ayay kusoo bandhigeen inay tababar iyo hadda kadib isku diyaarinaya halkaas sidoo kaleeto waxay nigeria waxay sidoo kaleeto masar sidoo kaleeto dowladahan maqrib alislaami la yidhaahdo way ka dalaaceen marka indonesia waa kuwan ka jeesta weerar marka magacii alqaacida waxaa leeyahay waa iminka inuu qaarada ama khariirada ka tilmaado ay ku dhow dahay